الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجري حجكي سيبا سنياشيسي قال الناظم رحمه الله تعالى وحلو وبات في منا بليل عرفة وجمعه بها وبالمزدلفة بدورت حلفجا وقف بالمشعر تدعو وأسرع وادي المحصر وعوشاق رحمه الله تعالى وبات ويبيت وبري يا قفك حاجيها في منا منا أي بري يا بالليل عرفة هبينك عرفه وجمعه وحكى الله سنيا إنه كجمعي سراده بها منا وبالمزدلفة مزدلفة إنه كجمعي أيها سنيا بيت بريا وهو يمزدلفه وارتحل هراء قور فجرا مركا واقو دلاعو ووقف إساق بالمشعر مشعر حرام إساق تدعو أذيك ومركا سلاحي بريا يحص أيام وأسرع دقدق وادي المحصر في وادي المحصر وادي وادي المحصر ليلاضو إساقنا دقدق مركز سوقادو وفي منن من الدحدادنا للجمرة الأولى رميت ترمي واحد قنن للجمرة الأولى جمرة يبور تهري بسبع رميات الحصى قرور حقنا الشدود أو تضبعه ayaad ku garanaysaa xiinamta xiinantahayta markaad xiina tantahi markaad meeshaas soo gaadho mukabbiran adigoo kibaaranaya lilkulli dhammaan oo allahu akbar o dhan waaqdac jar talbiyatan talbiyadiina jar uma adbaxil hadya hadyigii bihaa ku gowrac mina kaludaxiyati xalay udxiyadii oo kale la mid tahay waxliq bihaa ku xiir mina timihii waqasiran aw qasiran ama ku gaabi maca dafni shacrin timaa sidoodna lala qabo wa bacdahu kaa dabadiina dawaafu rugni dawaafkii rugnigaha ayaa ahaaday wa bacda yowmi alciidi maalinta ciidda dabadeedna lizawaali cinda zawaali markaa ceedceedu iilato tarmil jimaara buurihii ayaa tuura nood galan alkulla dhammaan bitawaalii si xidhiidh ah sheekhu hore wuxuu inoogu soo sheegay arkaantii xajku uu lahaa iyo waajibaadkii halkanna wuxuu inoogu sheegayay inuu soo haynay laga bilaabo wasunna badulxaji uma yactamiru waliyatajarad muxriman wayatasir beydkaa laga soo bilaabo sunnayaashii xajka isagoo mararka qaarkoodna dhex gelinaya arkaantii intuu rugnigii soo qaaduu sunnayaashiisiina sheegaya ama waajibkii iyo sunnayaashiisii ayuu sheegayaa halka abyaadda inoogu dambaysay yarmulu fii halaaثatin muharwilan walmashu baaqi sabcatin tamahulan ramalka waxaynu soo sheegnay guclada inuu saddexda shawdee hore dawaafka markaa inuu guclaynayo afarta kalena si caadiya isaga soconayo markaa dawaafulquduumka ayay culimmada qaarkood ku gaaryahen la waxlaya dawaafulquduumka ayuunbuu ku gaar yahay dawaafulquduumna dee waxa la xaajiga iyo iyo qofka markaa qaarinkaa unbaa lehe qofka muctabirkaa isagu dawaafulquduum ma leh ilan dawaafkii cumradu isagu markaaba bilaabayaae culimmada qaarna waxay dhahan waa isla laba wejoo shaaficiyada ku jiree dawaaf kasta oo sacyi ka dambeeyo ayuu markaa ramalkaa samaynayaa oo dawaafkii cumradana markaa dee sacyigii baa ka dambeeyo ramalkii wuu samaynayaa haddii aanu dawaafulquduumka markaa samaynin sacyigii aanu raacininna dee sacyigan dawaafkana rugniga ayuu isagana markaa sacyigii la socdaayoo dawaaf kasta oo sacyi la socdo uu ka dambeeyo ayaa ramal ku leeyay halkan walidibaacu fii dawaafin yarmulu fiihi wa fii sacyin bihi yuharwilu dawaafka ramalka lagu samaynayaa yacnii ayuunbaa markaa idibaaca iyo markaa jibabuuradka iyo jaaniqaaradka iyo garabbanayntuna waa dawaafka markaa ramalku uu la socdo ee ama dawaafulquduumkaa ama dawaafka kale markaa sacyigu ka dambeeya ah wa fii sacyin bihi yuharwilu idibaaca waxaa kaluu samaynayaa buu idhi sacyi uu bihi yuharwilu isagana markaa harwalo iyo guclayn samaynayo markaa yuharwiludaasi waxay un ka dhigan tahay waxay odhan jireen oo kale sifa kaashifa oo sacyi harwalo leh iyo sacyi aan harwalo lahayni ma jiraan harwalada wuxuu ka wadaa mid kasta marka miilaynka la soo gaadho labadii miile akhdarka ahaa ama alqindiilayni alakdarayni marka la soo gaadho mid kastaba markaa iyana waa la gucleeyaa markaa wuxuu jeedaa un sacyigaa isaguna harwalada leh waa sacyi kasta markaa isaguoo dee haddii markaa ilaa hal sacyuunbuu leeyahay hadduu ama kaa cumrada iyo ama kaa xajka uu yahay isagana idbaacii wuu samaynayaa ayuunbaa markaa looga jeedaa markaa yuharwilu mid aanu harwalo lahayni ma jireen waa iska un markaasiba kaashiban wey wuxuu sheekhu markaa yidhi wabaata wayabiitu wa yusannu an yabiita waxaa la sunneeyaa inuu baryo mina inuu ku baryo ayaa la sunneeyaa habeenka carafo habeenka carafo waa habeenka ay bishu sagaalka tahay berrina ay carafo noqonayso waayo sida sunnahay waxa weeye maalinta siddeedaad ee dilxijee maalinta yooma tarwiya maalinta biyodhaansiga yacni ee biyaha iyo markaa waxaa la diyaarsan jiray ile dhulkani waxba malayn dhulkan iminka laga shaqeeyey ee meel walba biyaha qabow iyo suuliyada iyo xamaamyada iyo meeshii laga cabayey loo sameeye maahayne dee halkaasaa markaa biyaha lasoo dhaansanayo oo lasoo diyaargarooya yowma tarwiya maalintaas sideed bay ahayd markaa maalinta sideedaad ayuu markaa baxayaa dabeetana halkaasuu ilaa waaga berigiisa ilaa salaada subax ee maalinta carafo ayuu markaa qofku joogayaa waana sida dee xadiidkii saxiix xadiidkii dheeraa imaam muslim ee jaabir uu ahaa falamaa kaana yowmu tarwiya tawajahu ilaa minan mine ayay u jihaysteen oo xajkiina waa xidheen rasuulkuna hashiisii ayuu fuulay markii mine la tegey fa sallaa biha aduhra waalcasra waalmaqriba waalcishaa intaaba markaa walfajra intaaba mine ayuu ku tukaday kadib markuu fajirkii tukaday wuxoogay nagaado markay cadaaddu soo baxday ayuu markaa faray in markaa loo yeelo loo dhiso taandho namilo halkan masaajidka weyni ka dhisan yahay ayaa markaa looga dhisay markaa wuxuu leeyahay waxaa sunnaa inuu ku baryaa bimina layla yowmi carafa maalinta carafo habeenkeeda inuu ku barya ayaa la sunneeyaa wa jamcu bihaa weliba salaadihiina inuu ku jamciyo ayaa la sunneeyaa duhur iyo casar maqrib iyo cishaa'i labadaaba inuu markaa jamciyo ayaa la sunneeyaa oo shaaficiyadu waxay leeyiin waxaa sunnaha duhur iyo casar in la jamciyo maqrib iyo cishaa'ina in la jamciyo dee ayadoo qasri aan la samaynayo waxaanay leeyihiin sababta jamacaasi sida ay markaa la qabaan shaaficiyada xanaabilada iyo maalikiyaduna ay la qabaan sababtiisu waa safarka markaa qoladii reer maka ama maka iyo eeriyadan deganayd ayagu kuma jamcinayaan bay yidhahdeen halkaa kuma jamcinayaan ilaa iyagu musaafiriin markaa ma noqonaya qoladii maka deganayd ama yacni aagaarkan markaa u dhoweyd mina iyo degana ayagu ma jamcinayaan haddaynu dhaha sababtiisu waa safar a'immada qaarkood se waa sida xanafiyadoo kale waxay leeyihiin sababta jamacani waa nusugan iyo camalkan la gudanayo markaa xataa reer maka iyo kuwii meelahan ka dhowaabaa waa jamcinayaan shaaficiyadu saas ayay qabaan culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxaa fadli badan inuu markaa qasar aan jamac la soconin in duhurkii oo laba ragcadooda oo wakhtigiisiia casarkii oo laba ragcadood wakhtigiisiia maqrib oo wakhtigiisiia cishaayi oo laba ragcadood wakhtigiisiia in la tukado waana sida nebigu sala allahu alay slm uu sameeyey xaajatulwidaac uu sameeyey jamcan biduuni qasr ee waxaa lahy qasran biduuni jamc inuu salaaddii qasriyey aanu jamcininna laakiin jamaca lafdiisuna waa bannaan yahayoo nebigu sala allahu alay slm isagoo tabuuk jooga oo deggan ayuu markaa jamacana samaynayey waxaana yidhaahdaan asalkeedaba qolada markaa reer maka ayagu carafo waa ku qasrinayaan laakiin mina carafiya muslimo waa ku qasrinayaan laakiin min iminka makay ka mid noqotayoo kuma qasrinayaan ayay yidhahdaan markaa wa jamcuhu bihaa na taas ayuu uga jeedaa wa bilmusdelifa wa jamcu bihaa bicarabi minan wa bilmusdelifa musdelifana inuu ku jamciyo ayaa la sunneeyaayoo ayadana marka carafo laga soo gadoobo habeenka tobnaad ee ciidda ayaa lagu jamcinayaa maqribkii iyo cishaa'igii inta la dibrigo wala jamcu taakhiir la sameeyo bit bari markaa xaggan ay u kacaysaa markaa markaa wabilmusdelifati waxaynu ku cadafnay halkaa hore wa jamcuhu inuu salaadihii bihaamina wa bilmusdelifati aynu ku jamciyo bit markaa hadal kacayaynu ka dhignay culimada qaarkood waxay ku fasirayaan bacdu shuraax wa bilmusdelifati bit oo wa jamcuhu biha halkaasay ku reebeen wabilmusdelifati musdelifana bit bari baryada musdelifo la baryayo habeenkaa loo hayanayana waajibaadkii xajka ayay ka mid ahayd laakiin wuxuu u soo qaatay sunnahan ka dambeeyo oo wartaxil fajran waxaad markaa musdelifo aad ka guurtahay ood ka rarataa marka waagu dilaaco waa ciddaan ahayn dumarkii iyo dadkii dacafada ahaye tabarta daraa ayagu markay salaadda subax ka tegaan himhimsiga ayay markaa musdelifo ka tegayaanoo waxay u kacayaan markaa xaggii mina waa sida xadiidka bukhaariyo muslim uu tilmaamayey laakiin dumarka iyo dacafadu waxa iyo dadkii markaa dee dumarkii markaa tabarta daraa iyo dadkii dacafada ahaa ayagu habeenkuba markuu kala badhmo ee labiyo tobanka wixii ka dambeeya waxa u bannaan iyagu inay iska socdaan oo buurtii jamratulcaqaba ay iska tuurtaan ayaa u bannaan si ay markaa saxmadda uga horo maraan way xadiidka bukhaari muslim ee warinayaa sawda niskii dambe ayay musdelifa ka tagto rasuulka ayaa u idmay dhiig markaa inay bixisay iyo ciddii la socotay toona muu farin waxaa kaloo saxiixaynka ku sugan ibnu cabbaas inuu leeyahay kuwii uu sii hore mariyey habeenka laylatu musdelifa ee dadkaa dacafadaa uu raaciyey ayaan ka mid ahaa ayuu leeyahay halkaas ayaana wanaagsan markaa in dhagaxyaasha toddobada laga sii gurto waayo xadiidka sida uu tilmaamayey saxiix ahi nebigu sala allahu alay slam fadlan ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi waxaad ii soo gurtaa barito yacni quruuruxii markaasaan quruuruxa ku atuwa la finiino oo kale ayaan u soo guray buuhi intaa kadib wuxuu ihi waqif bilmashcari alxaraami waxaad istaagtaa mashcarulxaraam ayaad istaagaysaa mashcaruxaraam waa buur yaroo markaa akhir musdelifa ku yaallo qusax baa la yidhaahdaa halkan iminka masaajid uu ka dhisan yahay halkaa inuu markaa qofkiisa sii taago ayaa la sunneeya tadcuu markaa ilaahay baad baryi oo ilaahay baad markaa xusaysaa inta markaa waagu si fiican uu u kala caddaanayo haddana iminka dee dhulkii wadawadooyin baa markaa laga sameeyey oo yacni waa laysku wada bixiyey oo taannooyin baa ka wada dhisan halkaa aad deggantaha ayuumaad ka dhaqaajinaysaayoo xagga mina aad uga kacaysaa laakiin haddaad istidhaahdo adigoo laga yaabo waqooyiga musdelifa inaad deggan tahay koonfurteeda tagaad istidhaahdo oo halkaa aysa soo taag intaasaabaa markaa barqa dheeray noqonaysaa inaad luntana waaba wax dhici karta oo yacnii camalkii aad qaban lahaydoo dhami khalkhal kaa galo markaa salaad subax mar kabtay qof waliba waddadaa ku toosan ee markaa mina iyo jamraadka qabanaysa ayuunbay markaa ka baxaan ciddii markaa iyadu halkaa u hooyataa ee habeenkii markaa halkaa dul seexata ayuunbay suurtagal tahay intay markaa halkaa ku tukadaan inay deetana buurtala soo maraan ay ducaysaanay deetana sidaa ay u socdaan markaa halkaas ayaad ilaahayna ku baryaysa ayuu yidhi marka weliba aad socotana wasrac waadi almuxasiri waadiaa waadiilmuxasir la yidhaahdo isagana haddaad lugayna markaa tallaabada markaa dheeraysi haddii aad markaa daabba marka aad wadatana iyadana waa la dedejinayaa intuu waadigaa ama toggaa markaa isagana ka tallaabayo hadda iminka waadiya tog muuqdaa ma jiro dhulkii waa dhul markaa wada waddooyin laga wada dhigay iyo wada taannooyin waxaaba lagu tilmaamay waadiilmuxasir waxa weeye ay ku tilmaamaan culimmadu inuu yahay markaa waa horta wax yaroo ilaa qadar ramyata xajar dhagax tuur in leeg oo kala weeye dhagaxa la tuuraa intuu gaadho waxaan u kala saaraa carafo iyo mina ayuu kala saaraa waxaana la yidhaahdaa qoladii markaa asxaabulfiilkii halkii markaa maroodigoodii markaa lagu joojiyey ee shimbiruhu markaa iyo ciidamadii ilaahay u soo diray ay degada kaga dhigeen ayay markaa ahayd waxaaba la yidhaahdaa waa hadda iminka meeshan waadil min alwaadi la yidhahda soomaalida la dejiyo waadilmuxasirku hadda halkaasaaba lagu tilmaamaa mee iminka dhowrkii sannadeed ugu dambeeye soomaalida la dejiyo oo mustashfal min alwaadi markaa ku dhow waxaaba la yidhahdaa waadilmuxasirkii markaa meelahaas ayaaba habaa la yidhahdaa markaa iminka laakiin waxaad ka arkayso ayada ma jirto intaa marka laga yimaado wuxuu yidhi mina markaa tagto jamradda markaas hore iyo buurta hore ee xagga make u xigta jamratulcaqaba la yidhaahdo xagga mino marka laga soo tiriyana u dambaysa xagga mino mar xagga maka marka laga eegana xagga maka u soo xigta ayaa waxaad ku tuuraysaa buuhi toddobaatan quruuruxa aqruuraxa markaa ganashada ama finiinka oo kale ah ayaad ku tuuranaysaa buu yidhi waana sida nebigu sala allahu alay slam uu yidhi uu sameeye markuu halkaas soo gaadhay ayuu toddobadaa dhagax markaa ku tuurtay calaykum bixasa alkhaswi alladii yurmaa bihi aljamra kaa markaa laasima kaa ku tuura ayuu yidhi dhagax weynna lagu tuuri maayo dallaayada iyo marya iyo wax kale lagu tuuri maayee sidaa sunnaha ay waa sidaa waxaanu nebigu sala la sl iska ilaaliya waxaa quluwiga la ydhaho in sunnaha nebiga sala la sl la raaco ayaa waajiba mukabiran lilkulli yacni mid kastana waad u kibaaranaysaayo waxa uu tilmaamayaa xadiidkiisa muslim annahu salaata aljamra maalintaa yowmanaxriga ayuu tegey buurtaa faramaha bisabci xasayaatin waxa uu ku tuuray markaa toddoba quruuruxa yukabiru maca kulli xasaatin minha bismillahi allahu akbar ayuu mid walba odhanayay qadra xasi lkhadri finiinka dhagaxa markaa wax lagu finiino kaasoo kale ayaanu ku tuurayy waxaa kaloo sheekhu uhi waqdac talbiya markaaad tuurashada markaad aad bilowdo talbiyadiina markaasaad jaraysaa halkaa markaa takbiirta ayaa ka bilaabmaysa le'anno markaa waxa uu qofku dee guda galay asbaabtii taxallulka ee uu ku xalaaloobayey intaa kadibna wuxuu idhi umadbaxi ilhadya markaad burato hadyigii gowrac bihaa mina ku gowrac haddii aad hadyi wadday xilligaas ayaa hadyigii aad wadday markaas aad gowracaysaa xilligaasaa markaa dee dadkii mutamaticiinta ahaayana hadyigii laga gowracaya laga qaraya laakiin adugu maanta waxaad qalaysa waxaad gowracayso iyo waxaad arkaysaa midnaba ma jirto masaariikhda iyo meelaha loogu tala galay ayaa lagu qalayaayo dee dad markaa waxa loo xil saaraa uun aamina ayaa markaa loo xil saaraayo kuwaas ayaa markaas qala laakiin qof xaji oo qari karaya ama maalintaa arkaya meel lagu qalayo ma jirto waqdac talbiya uma adbaxi ilhadya kaludxiya kaludxiyati xaalay la mid tahay udxiyadii xagga markaa sifa ahaan sifaadkeeda markaa iyo gowracaba udxiyadii ayay kala mid tahay intaa kadibna waxliq bihaa uqasiran kadib markaa gaabi oo mina markaa timahaagii ku gaabi yacnii ku xidh waxliq bihaa ku xidh aw qasiran ama gaabiba labaduba markaas way furan yihiin waxaana markaa fadli badan ee gaabinta ayaa yani xiiridda ayaana markaa fadli badan oo gaabinta ka fadli badan muxalliqiina ru'uusakum muqasiriin saa ilaahay yidhi idinkoo markaa madaxyadana xiiraya iyo idinkoo gaabinayaba nebigeennuna sala allahu alay sl alla marxaba bilmuxalliqiin ilaahu kuwa xiira u naxariiso markaase walmuqasiriina kuwa gaabiyanaya rasuul allow afar jeer saddex jeer buu markaa allahu marxab ilmuxalliqiina yidhi mar afraadka iyo walmunqasiriina kuwa gaabiyana ilaahay u naxariisay markaa xiridda ayaa wanaagsan waxay yidhaahdaan culimmadu inaad markaa cumradana qofku u gaabiyo hadduu mutamatic yahay xajkana xiiro ayaa wanaagsan markaa waxliq bihaa mina ku xiir timihii oo uqasiran ama ku gaabi labadaasiba raggii ayaa markaa u door leh gaabi yacni goynta iyo xiiridda ayaana fadli badan amaa ruuxa dumari ayadu qadru unmula yacnii xubin oo kale xubin fardaasoo kale ayaa iyadu markaa timaheedao dhan ay ka jaraysaa intay saa u qabato ayay intaa ka jaraysaa dumarka xiira ayaga la odhan maaye laysa cala nisaa'i xalqun wa innamaa cala nisaa'i taqsiir nebigu sala allahu ala sl xadidka nasaa'i warinayo waxau yidhi laguma le dumarka xiirid waxa lagu leeyahy gaabin amana ha tacliqa almar'atu ra'saha haweenaydu inay madaxeeda xiirto marka iyada waa laga nahayba ayaga foolxuma timu quruxda u yihiin xiiridduna foolxumay ku tahay waxau yidhi maca dafni shacri ayadoo lala qaba timaha aasitaankoodana oo waxaa la sunneeyaa timaha marka uu xiiro inuu aaso ujeeddada loo aasayana waa takriim iyo maamuus iyo dee inaanay markaa meelaha wada wasakhaynin dee hadda dhulkiiba waa wada dhul wada laamiya badidiisu meelaad markaa ku aaso caynkaasood helaysaa meelaha yara dee jirdirooyinka la beeray mooyaane ma jirto asaalatana waxay leeyihiin aasidhan timaha la aasaya xajka un ku gaar ma aha timahana ku gaar ma aha bal wax kasta oo xubin kastoo jidhka qofka bini'aadmiga laga soo jaro ama timaha madaxaadaan ama kuwa markaa hoosta laga jaray ahaadaan ama kuwa kilikilla laga jaray ahaadaan ama micdi ha ahaadaan waxa wanaagsan in la aaso oo la qariye bay yidhaahdeenoo takriim ahaan bay markaa u yidhahdaan way wanaagsan tahay intaa kadib wuxuuhi wa bacdahu xalqigaa dabadii ama gaabintaa dawaafu rugni waxaaday dawaafkii rugniga ahaa iyo halkaa gelaya dawaafka loo yaqaan dawaaf alifaada ama dawaafu ziyaara ama dawaafu markaa sadrina waa la yidhaahdaa kaas ayaa halkaa ku xigoo gelaya oo markaa waa la dhaadhacayaa maka ayaa loo dhaadhacaya dawaafkii baa la samaynaya sacyigiina dee waa la raacin haddii aanu dawaafkiisii hore dawaafulquduumka aanu sacyigii raacinin hadduu qaarin ahaa ama markaa xaaji ahaa mufrida hadduu sacyigii markaa hore raaciyey sacyi dambe la iman maayo uma liyaqduu tafaasahum waliyuufuu nudurahum waliyatawafuu bilbayt alcatiiq waase ilaahay leeya intaa kadib ha suuliyaan wasaqdoodii oo timihii iyo cidyaha iska xiiraan nadarkoodii ha oofiyaan baytulcatiiqna ha tawaafaan nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa siduu sameeyey intaa markii la soo dhammeeyo wabacda yowmi alciidi lizawaali cinda zawaal markay cadceeddu ilato tarmi aljimaara ama yarmi wuxuu garanayaa aljimaara burihii alkula dhammaan bitawaalisi xidhiidha ayuu u garanayaa maalmahaa dambe ayaamu tashriiqa la yidhaahay ee maalinta ciiddaee tobanka ka dambeeya kowda iyo labada iyo saddexda qofkii aan maalin labaadda tacajulina tegini marka ay cadceeddu iisho ee salaadda duhur dabadeed yacnii cadceeddu markay salaadda duhur ay gaadho ayuu saddexdii buulood markaa si xidhiidha ayuu tuuranayaa jamratu suqra jamratu lwusta jamratu lkubra ama jamratu alcaqaba sidaasaanay markaa sida tiirarka ayay markaa isku yihiinoo jamraddaa suqrada ugu horraysa ustaa ku xigta jamratulcaqaba ama jamratulkubra ayaa ku xigto saasuu markaa u soo maraya waxaana weeye bacda zawaal iyo wakhtigeedii oo nebigu sala allahu calayhi wasalam xilligaas ayuu markaa tuuran jiray markaa wuxu uhi waa baata sunanimo wayabiitu waa baryayaa fii minan bileyli carafa wa jamcu waxaa la suneeya bihaa salaadihi mina inuu ku jamciyo wa bilmusdelifatina inuu ku jamciyo bit bari waajib ahaan musdelifo bari habeenkaa wartaxil ka raro oo ka guurfa jiran marka waagu dilaaco waqif isaag bilmashcari mashcaru xaraam isaag tadcuu xaalaad ilaahay baryi wa asrix dadig waadi almuxasiri fii waadi almuxasiri waa nisculkhaafida fii waadi waadi almuxasiri isagana degdeg markaad marayso wa fii minan mina dhexdeeda ramayta ay tarmii waxaad garan liljamrati aluulaa buurta hore ayaad garan buurta hore markaa xagga maka u xigta ee jamratulcaqaba laydhaha ayaad garan bisabci ramayaati alxasa quruuruc ganashadooda toddoba ayaad ku tuuran xiinan dahayda xiina tugni marka aad gaadho ee aad meeshaa timaadad ku tuuraysa mukabiran xaalaad u kibaarana allahu akbar odhan lilkulli dhammaan waaqdac jar talbiyatan jar uma adbax ilhadya biha hadyigiina ku gowrac kaudxiyati xaalu hadyigaasi udxiyadii la mid yahay xagga sifada iyo shuruudaha oo dhan waxliq bihaa mina ku xiir timihii waqasiran ow qasiran ama ku gaabi maca dafni shacrin timaha sidoodana lala qabo wa bacdahu intaa dabadeedna dawaafu rugni dawaafkii rugniga ahaa ayaa ahaaday wa bacda yowmi alciidi maalintaa ciidda dabadii lizawaali cinda zawaali markay cadceedu ilato termiljimaara buurihii ayaa tuuran alkula dhammaan bitawaali si xidhiidh ah biinayni laba min xalqin xiirasho bificli inayni laba samayntood oo min iyo warramyin naxria aw idawaafi wadawaafi iyo dawaafkii xalla waxaa ku xalaal noqday qalmudufr ciddida guriddeedii iyo jariddeedii waalxalqu xiirashadii wa lubsu xirashadii wa saydun ugaarsigii wa yubaaxu waxaa ku bannaanaanaya bisaalidika saddexaad samayntiisana wadun mucaamaladii wa caqdun iyo caqdigii iyo guurkii wa nikaaxun iyo nikaax washrab cab limaa tuxibbu waxaad jeceshahay maa'a zamzabyaha zamsamka u cab waطuf dawaaf wadaacan dawaafulwadaaci wadcu ku bari bilmultasami meeshaa multasam la yidhaahdana ilaahay ku bari halkan sheekhu waxau inoogu sheegaya waxa layaha asbaabu taxallul macnaha qofku marka uu xajka xidho ama cumrada xidho arrimo tobanahoo inoo iman doona ayaa qofka ka xaaraan noqonaya waxay isweyddiinla markaa goorma ayay ka furmaysaa ama xalaal u noqonaysaa ama ixraamkii xajkii uu xidhay ama cumradii goorma ayay furmaysaa ama goorma ayuu ka xalaaloobayaa wixii ka xaaraantaa u xalaal noqonayaan tii ayuu markaa halkan inooga bilaabayaa asalka iyada cumradu hal taxallul keliya unbay leedahay taxalulkaasina waa in acmaashada la dhammeeyo way acmaashada iyadu way kooban tahay oo dee waa alixraam iyo tawaaf iyo sacyi iyo xalqi intaa markuu wada sameeyo isagu waqad xalla min alcumrati cumradii wuu ka xalaaloobay waxa kuu yimi xajka xajku wuxuu leeyahay taxallululawal iyo taxallul haani xalaalowga hore iyo xalaalow labaad xalaalowga hore ayuu haddaba inoo sheegayaa wuxuu ku leeyahay saddex laba ka mida samayntood oo mid yahay xiidhashada oo qofku xiidhanaya timihii ama gaabsanayo iyo tuurashada maalintaa yooma naxriga hal buurta jamratu caqaba laydhaah toddoba dhagax lagu tuuranayo iyo tawaafka kacbadii la tegaya tawaaf rugnigii la tawaafayo oo sacyigana la socdo haddaanu hore u sacyiin waxaa ku xasilaya markuu saddexdaa laba ka mida sameeyo tusaale ahaan oo kale intuu buurtii tuurtay ayuu xiirtay waa siday qaarkood sameeyaanoo xallaaqiintuna waa ku dhow yihiin meesha lagu xiirtaa dadka bakistaanida iyo dad baa jira markaa intay go'ooda halkan iska dhigtaan bahashii la soo baxayoo dadka halkaa kaga shaqaysa oo ugu xiiraana waa jiraan haddii aad labadaa markaa israaciso waxaan ahayn guurkii iyo mucaamaladii markaa reerkaaga aad la yeelan lahayd waxoo kaloo dhami xalaal bay kuu noqonayaan markaa waad iska beddelan kartaa oo waad iska udugsan kartaa oo waad wixii kaloo dhan waad samayn kartaa haddii markaa uu buura tuurashadeeda un sameeyo laakiin uu markaa dhaadhacu markaa tawaafo siday dadka intooda badani sameeyaan labadaa hadduu sameeyana ayana wuu xalaalowda intii hore markaa wuu xalaalowda marka waa saddexdaa laba ka mida un markaa waxaa ku xalaaloobaya buu idhi xallaqalmuduf ciddida inuu guro inuu xiirto haddaanu xiirashadii markaa samaynin oo shaaficiyada muran baa dhexdooda ku jira xalqigu ma istibaaxata maxduurin baa mise waa nusuk iminka halkan oo kale waxaad moodaysa istibaaxata maxduurin inuu yahay ma wax maxduur ahayood bannaysanaysaa mise waa nusuk marka haddii uu sameeyey ramyigoo keliya uu sameeyey dawaafkiina sameeyey labadaa israaciyey waxa uu xalaaloobay ciddiha gurida iyo xiirashadii lubsigii markaa maryihii tollaa inuu ninku xidho madaxiisi inuu asturo haweenedu markaa madaxii inay asturto aween ay ugaarsadaan diibkii iyo uduggii inay marsadaan weliba diib iyo uduggu markaa waaba iska sunna bay leeyihinoo kuntu utayibu lirasuuli lixraami qabla an yuxrim walixillii qabla an yatuufa bilbeyt intaanu beydkaba dawaafin markuu xalaaloobo ayaanu udgin jiray ayay cayshi leedahay kaa markaa labadaa marka la sameeyo taxallulu awalkii ayaa xasilay wa yubaaxu bihaalidii ka saddexaad marka la sameeyo oo haddii markaa ay ahayd ramyi iyo tawaaf xiirashadii markaas ah hadday xiirasho iyo ramyi ahayd labada horena ka saddexaad oo tawaafkii ah isagana waxaa lagu bannayn wa yubaaxu bihaalitin watun xaaskiisii haddii ay markaa la socoto mucaamaluu la yeelan karaa caqdi buu samayn karaayoo dee intaa muxrimkaa wax ma guurin karaynin wax ma guursan karaynin cid wakiil kama noqon karaynin caqdigaasina waa u banneeyi wa nikaaxun markaa caqdi iyo nikaax isku cadafkood waa cadfu tafsiirun wax gaaroy markaa kala yihiin caqdi iyo nikaax ma jiro markaa ka saddexaadna kaas ayaa markaa ku xalaaloobaya waxa markaa kaluu yidhi waxa sunno ah biyaha zamzamka in la cabo ayaa sunno ah waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam biyaha markaas waa uu cabbay oo weliba markaa weelkii markaa dadku ay ku cabbayeen ayuu nebigu sala allahu alay slam ku cabbay markii weliba loo diidayna wuxu uhi kaa igu siiya kaas ayaan markaa ku cabbayaa ayuu yidhi oo markaa ku cabbay uu dadkii markaa kagala qayb galay waxaanuu yidhi weliba waxaanad u cabtaa waxaad jeceshayaa khayr adduunye iyo khayr aakhira ah way xadiidka saxiixa culimada qaarkoodna xasanka ku tilmaameen maau zamzama limaa shuriba lahu biyaha zamzamka wixii loo cabba ayaa lagu helaa yacnii inaad markaa dembi dhaaf ilaahay aad kaga hesho ilaahay kugu dembi dhaafo inuu markaa xanuunnadii ilaahay kaaga caafiyo yacni waxaasoo dhan ayaad markaa niyeynaysaa khayr addunya khayr aakhiraba waana biyo barakaysan markaa nebigu sala allah alay sl xadiidka muslim wuxuu yidhi innahaa mubaarakatu wa innahaa طacaamu طucmin way barakaysan tahay waana markaas raashin ayuu yidhi markaas ama washibaa suqmi طacaamu طucmin washibaa suqmi xanuunadana waa laga bogsadaa markaa waana markaa cunto ayay markaa qofka u noqonayaanoo wuu kaga kaafdoobi karaa markaa cuntadii deriskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفع بنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني سنياشي حشكو لها isagoo waajibaadka ama arkaantii marka qaarkoodna qaar inoo raacinaya markaa biyaha zamsiga cabitaankooda ayaan ugu dambeeyo waa sunne waxaa kaluu idhi waa duuf wadaacan dawaaf adigoo markaa widaaci oo sagootin yacnii beydkii iyo kacbadii adigoo sagootinaya waana inuu soo marro waajibaadkii xajka ayuu ka mid ahaayoo adilladiisina waynu soo marnay wadcu bilmultasami meesha multasam la yidhaahdana ku ducayse ayuu sheekhu yidhi multasamna intaad markaa dawaafulwidaaca dhammayso waxay u dhexaysaa rugniga tiirkaa uu ku jiro ama koonaha xajalasud uu ku jiro iyo albaabka kacbada ayay u dhaxaysaa xatiibna waa la yidhahdaa halkaa markaa ku ducayso waa meelay wanaagsantay markaa qofku inuu isaagu ku ducayso laakiin saxmad badan baa ka jirto yacni hadday kuu suurto geli weydo waad iska dhaafiyo markaa meelaha kale ee aan samxaddu ka jira ayaad ku ducaysan markaa sheekh wuxu uhi biinayni bificli inayni laba samayntood min xalqin xiirasho ka ahaatay wa ramyi naxri wa ramyi yowminaxri maalinta yowmanaxriga tobnaadee ciidda tuurashadeeda buurta la tuura jabla tumca qaba awi dawaafi wa dawaafi ama dawaafkii markaa ka ahaaday ayaa xalla yaxillu waxaa ku xalaaloobayaa qalmu dufri ciddida guriddeedii waalxalqu xirashadii walubsu xirashadii maryihii tollaa wa saydun ugaarsigii wa yubaaxu bihaalisin ka saddexaad samayntiisana waxaa ku xalaaloobaya wadu ninku xaaskiisii mucaamalo inuu la yeesho wa caqdun guurka markaa xidhidiisiiy wixii la mid ahaa waa nikaaxun iyo guurkii markaa waa cadfu tafsiirun washruuca limaa tuxibu waxaad jeceshahay maa'a zamsama biyaha zamsamka u cab waduf wadaacan dawaaf ulwidaaci markaa adigoo sagootin markay kacbadiiyo beydkeeda dawaaf wadcu ku ducayso bilmultasami meeshaa markaa multasam la yidhaahdana ku ducayso walaazimun limutawaticin dama uqaarinin in kaana canhu alxaramu masaafata alqasri wa cinda alcajza min qabli naxrihi alaaa ayaam waxuuhi sheekhu walaazimun waxa laazim ku ah limutabaticin calaa mutabaticin kii markaa tabatuca sameeyey damun dhiig iyo neef inuu qalaa lagu leeyey aw qaarinin wa qaarinin qaarinkiina waa lagu leeyey laakiin waa in kaana canhu lxaramu haddii xaramkuu jira masaafata alqasri masaafadii salaadda lagu gaabinayey wa cinda alcajzi markuu ka caajisu kari waayana saama wuxuu soomayaa min qabli naxrihi min qabli yowmi naxrihi maalinta yowma naxriga ka hor alaaa ayaamin saddex maalmood ayuu soomi wa sabcatan toddobana fii daarihi buu ku soomi walyataxallal ha xalaaloobo lifawti waqfa wuquufkii caraba istaagiddeeda ha ku xalaaloobo bicumratin camila bicumratin yacmalu cumro uu markaa samayn walyaqdi ha qadaya maca demin dhiiguu qari la jirhkeed wa muxsanun kii markaa isagana laga manciyey gelidda iyo gudashada markaa acmaashii xajga biniyatin niyo taxallul walxalqi xiirasho oo maca demin lala qabo dhiiggaasoo xasala ama wayaxsulu biniyatin walxalqi maca demin ayuu ku casilayaa sheekhu halkan waxau inoogu sheegayaa saddex masalo waa masalada koowaade qofka mutabatica ah ee inta uu cumro horraysiiyo fii ashhuri alxaji bilihii xajka intuu iska cumraysto iska xalaalooba ixraamkii iska fura waxa liyaaliya wixii u xalaasha ahaayoo dhan dee iska sameeya sidaa ku tabatuca ee sidaa ku raaxaysa ha dhowtana xajkii dee maka ka xidha iyo qofkii qaarinka ahaa ee camalkii xajka iyo cumradii labadiiba xidhiidhiyo israaciya hal mar wada gutay dam iyo dhiig baa lagu yeelanayaa iyo neef inuu markaas qalo waxaa tilmaamaya faman tabataca biاlcumrati ila alxaji fama staysara min alxaji qofka tamato ee ku raaxaysa cumro sababteed ilaa xajka markaa laga gaaraya saa isaga raaxaysa fawastaysra min alxaj wixii fudaaday hadya ayaa lagu leeyahay amaa qaaringa miyaa isaga xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan ayaa wuxuu tilmaamay caisha annahu dabaxa can nisaa'i albaqar ayuu ka gawraca yowma annaxr waxaanay ahaayeen wakuna qaarinaat dumar markaa qiraan sameeyey bay ahaayeen bal isagaaba dhiigu kaga sii awlaysan yahay bay yidhaahdeenoo dee kani laba camaloo kala baxsan buu qabtee kani hal camaloo keliya ayuu ku wada gutay laakiin labadoodaba goormuu ku waajibayaa wuxuu leeyahy waa haddii ay xaramka u jiraan masaafatu alqasri laba maalin soco masaafadii salaadda lagu gaabinayay ee masaafatu alqasri ah hadday u jiraan weeye dhowr iyo siddeetankii kilo saddex iyo siddeetan kilomitir waayo ilaahay baa mutamataca wuxuu yidhi daalika liman lam yakun ahlu xaadir ilmasjid alxaraam waa ciddaan ehelkiisii dee xaadir masjid alxaraam masjid alxaraamka markaa xaadirkiisa iyo markaa dee u dhow aanu ahayn qaarikiina waa looga qiyaasay markaa dhiig laguma le bay leeyihi qofkii xaadirkiisa ahaa xaadirkiisana waxaa la odhan yahabay shaaficiyadu le qofkii masaafatulqasri xaramka uga hoos sokeeya masaafatulqasri meel uga dhow qofkii markaa jooga ama meel markaa dee xaramkiiba markaa ku dhex jira kaa isaga markaa dhiiggii lagu yeelan maayo wasal cala alqaryati alati kaana xaadirat albaxr bimacnaa u dhoweyd masjid alxaraamkana waxaa laga wadaa jamiicu alxaram baa laga wadaa falaa yaqrabu almasjid alxarama bacda caamim haadaa sia ilaahay yidhi oo looga jeeday markaa xaramka looga jeeday markaa mutamaticiin waa yihiin laakiin waxaan lagu lahayn dhiigga ayan qofka lagu lahayn iyo maya mutamatacba lagu magacaabi maayo daalika tabatucaasi liman lam yakun ahlu xadri masjid alxaraam xanafiyadoo kalaasaa odhanaysaa qofka reer maka aya ma intaa u jira tamatucba male iyo tamatuc waa leeyahe dhiig baan lagu lahayn shaaficiyadu waxay leeyahy tamatuc waa lagu magacaabaya laakiin dhiig baan lagu lahayn dhiigguna mutamatica wuxuu ugu waajibaa laba arrimood waa qodobka koowaade waa inay cumradiisu bilaha xajka ee sanadka ay dhacdaa bilaha xajka ka hor hadduu cumraysto bilaha xajkoo la gaarin buu cumraysta kadib ayuu markaa xajiyey wax dhiigoo lagu leeyahay ma jiro wax dhiigoo lagu yeelay mar hadduu ashhurulxaj ka hor u cumraysay ee waa inay fii ashhurulxaj ay dhacdo cumradiisu markaasuunbaa la odhan karaa waa qof dee tabatuc sameeyey qodobka labaad ama shardiga labaadna waxay leeyihiin waa inaanu u noqonin xajkii inuu ka soo xarmado miiqaadkii cumrada ka soo xarmaday wuxuu markaa dhiigu ku waajibayaa marka uu maka ka xarmaday ee uu saa ku tago laakiin hadduu miiqaadkii cumrada ka soo xarmaday u noqdo ama miiqaad kale u noqdo ama yacnii mid ka dhowboo miiqaadyadii xajka ka mida uu noqdo kaana markaa dhiig laguma leh le'anno ayagu shaaficiyadu waxay u arkayaan inuu demkani demu jumraan yahayoo miiqaad la'aanta tabatucan uu sameeyey iyo miiqaadkan uu ka tegey maka un xajkii ka xarmaday inuu dhiiggaasi ugu waajibayo laakiin hadduu miiqaadkii ku noqdo wax dhiigahoo lagu yeelanayaa ma jiro waayo tarafu iyo tabatuciisii ayaa meesha ka baxaya bay leeyihiin laakiin halkaa iyana masale kale ayaa lagmo waa masale lagu murmo marka xajka la joogo maalin baa anigoo taandha fadhiya ayaa nin sheekhahoo dee raggaa waaweyn ee iskaga barbaaray un markaa xanaabilada ayaa su'aal la weyddiiyey markaasaa la yidhi sheekh haddaan qofku uu ku noqdo yalamlama oo uu xajka ka soo xarmado dhiiggiiba ka dhacbisu waxba kama jiraan alla wax ka dhacayaa ma jiro qolyo shaaficiye ahoo markaa gobolladaa dhexe ka yimi ayana shaaficiyada un haysaana waa fadhiyaan deetna gacmahay wada taagin meeshoo dhanba gacmaha laga wada tago taannadiiba isla oogsatay markii dabeedna salaaddii cishaayi laga baxay ayaan markaa masaladii ka hadlo waxaan ku idhi war hortu sidaa sheekhuu yidhi maahee madhabka shaafici baa saa qaba madhabka dhan ee shaaficiyada ayaa saa qaba qofku hadduu miiqaadkii ku noqdo oo uu ka soo xarbado inuu demkii ka dhacayo laakiin qodan shaaficiyadan mid baan u sheegaya madhabku ma sunaynayo oo sunno ka dhigi maayo qofku si dhiigu uga dhaco inuu miiqaadkii ku noqdu dhibtaa iyo hawshaa galo oo yacni laleeya waa sunne si uu dhiigu kaaga dhaco waa inaad markaa yala maqmiyo miiqaadkii u noqotood ka soo xarmataa madhabkuna saa ma odhanayo iyaguna halkaa waa inay fahmaan li'annahu dhiigganay ka ordayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dee aayadda qur-aanka ayda waa sheegaysaa midda labaad dee afdalulxaj keebaa ugu fadli badan baa nebigala widi alcaju wasaju dee kaa markaa talbiyadana lagu xabeebto dhiigga badan iyo xoolaa badana la qalo ayaa ugu fadli badan marka haddaad neefkii qurahaa ka orado dee maxaa markaa ajri baana doonayn markaa madhabku ma sunaynayo inagaa loo noqdo laakiin hadduu noqdo wuu ka dhacaya unbuu leeyahy sidaa markaa waynoo fahmaan waxaa kaloo sheekhu yidhi haddii uu markaa kari waayo halkaasaana lagu qalayaa ee meel kale lagu qali maayo kii soomaaliya jabnaa la qali maayee halkaa mina ayaa lagu qalayaa iyo xaramkee haddii uu waayo ama lacagtuu siisan lahaa buu waayo ama lacagtii la siin jiray wax ka badan baa ayaa ayaa ayaa lagu iibinayaayo dhib iyo darar baa kaga imanaya wuxuu soomayaa toban cisho ayuu soomayaa saddex xajka ayuu ku soomayaa toddobana marka uu noqdo ayuu ku soomayaa markaa alaasatin fi lxaji waxay leeyihin waa inuu qabla yowmanaxri waa inuu soomaa welibana waa inuu filxaji oo dee qofkii markaa uu soomaya waa inuu xajkii ku dhex jiraa idan markaa qofka mutabatica ah ee dhiigga markaas soomaya waxay leeyihiin waxa wanaagsan inuu isagu maalinta sideedba xarmashada aanu la sugine maalinta shanaad buu xidhanayaa dabeed muxuu soomayaa maalinta lixaad toddobaad siddeedaad ayuu soomayaa markaa leannu maalinta carafo waxa sunna ah inuu markaa afurnaado maalintii ciiddana lama soomayo ayaamu tashriiqina waa mani waxaa la dhihi alaasatan filxaji xajka waa inuu ku soomaa markaasay taasi u surgasho waa inuu maalinta shanaad xidhaa lixaad toddobaad siddeedaad ayuu soomayaa toddobana wuxuu ku soomayaa markuu eelkiisii u noqdo faman lam yajid fa siyaamu alaaata ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajactum waa si aayadda qur-aanka tilmaamayso man kaana macahu hadyun falyuhdi haadiga qofkii hadyiga aan hayna saddex ha sooma xajka toddobana markuu eelkiisa u noqdo ha sooma baa nebigu sala allahu alay slam yidhi halkaasi waxa weeye waa mutabatic iyo qaarinkii masalada labaad waxa weeye waa fawaadkii iyo qofkii xajkii uu ka tegey xajkuna muxuu ku tagaa bifawaati yowmi carafa maalinta carafa hadday ku dhaafto oo intii aynu tilmaamaynay gelinka dambe ilaa iyo waaga maalinta tobnaad beryideeda yacni waagaa berigiisa intaa ka dhaxaysa fii ardi carafa haddaanad gelin xajkuuma jiro waayo nebigu sal alxaju carafa buu yidhi markaa qofka haddii uu tawaa hadduu ayquufka maalintaasi dhaafo acmaasha kaleo dhan istidraag baa lagu samayn karaa dee haddaanu xarmanna camaluma jiro laakiin sacyiga iyo tawaafka iyo xalqiga iyo yacni sanawaadba iyagu sii taagnaan karaanoo wakhti male ayagu xagga sunanimo wakhti wey ley lakiin xagga talaaqi iyo dabayntooda wakhti male markaa wuxuu leeyahay waxa waajib ku ah qofkii wuquufkii carafa uu dhaafay wuquufkaasi hadduu dhaafana xajki waa tegey cumro ayuu samayn cumradaasina waa maxay dawaaf buu samaynayaa sacyigiina wuu samaynaya haddaan hore u sacyin waana xiiranayaa le'annuhu muxrim weligiiba ma ahaan karoo dhibaata ayaa ku sugan waxaa kaloo markaa waajibayaa inuu qadeeyo oo markaa dib u soo qalleeyo camalkaa markaa ka tegeyna ama sunno ha ahaado ama faral ha ahaado wuu qallaynayaa dib ayuu soo qallaynayaa maca demin isagoo weliba demi iyo dhiigna markuu qallaynaya neefna wuu qalayaa waayo xadiid muwaطa markaa asaru imaamu maalik muwaطaisa ku warinayo cumar khadaab laga wariyay habaar ibnu aswad nin la yidhaahdo ayaa yowma naxri cumar bin khadaab oo khudbada akhriya hadyigiisii qalaya u yimi wuxu uhi yaa cumar bn ya amiira almu'miniin xagga tiradii baan ku qaldannay maanta waxaan u malaynaynay inaynu yowma carafa tahay maxaan samaynaa carafana may tegina maanta oo maalintii tobnaada ayay marayaan marka wuxuuhi idhab ilaa makka maka tago oo dawaaf buuhi beydka adiga cidda kula socota sacigii sameeye marwana sameeye hadyigana gowraca haddaa haysaan kadibna xiira ama gaabsa iska noqda dabeed sanadka dambe markay gaadho soo xajiy oo hadyina markaa qala buu yidhi asarkaa markaa cumar bin khadaaba ayaa loo deliishaday markaa taa ayuu samayn sidaa daraaddeed baa markaa qoladan iminka mamlakadu xataa dadka xanuunsanaya ee dhakhtarada ku jira maalinta carafo ambalaasya intay ku qaadaan ayay geeyaan carafo dee tana hadhow bay ka soo celiyaan leanna qof xaaji ahoo soo xajiyey oo maalintaana cusbitaal ku jira hadduu maalintaa tegi waayo camalkiisa waa ka kac saa daraaddeed way u gudaano qofkii xaaji oo dhan way qaadaan isagoo markaa sayloonka ku soconaya bay qaadaan oo intay ambalaasya ku qaadaan bay soo celiyaan dabeetana ayagoo u ilaalinaya xajka masalada saddexaad waxaa weeye wa muxsirun axalla qofka muxsarkaa ee loo diiday xajkii ama cumradii ama qiraankii inuu dhammaystiro dee cadowga u diiday waa xidhayo wixiisi baa ka xumaaday oo markaa ma gelaysid baa la yidhi ama wax kala luusay adigu inuu camalkii galo oo maka uu galo camaashii guto ayaa laga manciyoo loo diiday kaasina waa xalaaloobayaa isaguna waxa inuu ku xalaaloobaya inoo sheegay fa in uxsirtum famastaysara min alhadyi ilaahay wuxu uhi haddii laydinka manciyo inaa xalaalowdana doontaan dee waxa fudaadee hadyi ayaa laydinku leeyaa xadiidkii saxiixayn nebigu xudaybiya wuu ku xalaaloobay markay mushrikiintu markaa is hor taageen waxaanu ahaa cumro qof xidhan ayuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam taxallulkaa muxsarkuna muxuu ku xasilayaa dee xiirasho yacni niyatu taxallul inuu niyeeyo kadib uu xiirto neefna uu ku gowraco markaa halkii dee lagu xayiray xilli iyo xaram midkay doonto haatee masaakiintaas ayuun baan u siinayaa haddii ay markaa dee u suurtagesho haddii kale markaa dee ayadaa u suurtagi waleedo ama xaramka ayuunbu markaa u soo dirayaayo uu ku qari walaazimun waxaa laazim ku ah limutamatticin calaa mutamatticin damun dhiig aw qaarinin wa qaarinin qaarinkiina dhiig iyo neef inuu qara ayaa ku waajiba laakiin waa in kaana canhu lxaramu xaramku haddii uu jiro weeye masaafata alqasri masaafadii salaadda lagu gabriya labada maalin socda wa cinda alcajzi marka uu kari waayo agteedana saama wuxuu soomayaa min qabli naxrihi maalinta ayuuma naxrigiisa ka hor alaaa ayaamin saddex maalmood wa sabcatan toddobana fii daarihi ayuu ku soomayaa waliyataxallal ha xalaaloow lifawti waqfatin wuquufkii carfe ka tegiddeeda darteed bicumratin cumro ayuu ku xalaaloobayaa camila ee yacmalu uu samaynaya markaa cumradaasina waa cumro markaasuu ku xalaaloobayo une cumro markaas caadiya u noqon mayso oo hadduu masalan cumradii islaamka haddii lagu lahaa cumradaasi markaas u gudi mayso oo cumratulislaamkii u noqon mayso ee waa dhammaystiraya ka bixiduun camalka baxayo walyaqdi hana qadeeya oo sanadka dambana ha soo qadeeya maca damin isagoo markaa neefna qari wa muxsiran kii laga manciyey inuu acmaashii gudagalo ama dhammaystiro axalla waa xalaaloobayaa xasala wa yaxsulu xasalada yaxsulu markaa mudaaricna ka dhigo biniyati waalxalqi maca damin ayuu ku xasilayaa ama biniyati muu ku xasili walxalqi iyo xiirasho maca damin laga qabo dhamkaasoo xasala xasilo meeshii ka helay hadduu meesha ka helay wuu markaa halkaas ayuu ku qaraya haddii kalena meeshii kaluu ka helo ayuunbuu ku qari baabu muxaramaati alixraam ixraamka waxyaalihii ku xaaraan noqonayey bisabab alixraam ayuu markaa halkan nooga hadlayaa xarim bilixraami musamaa lubsin khida waliraajili sadra ara'si wamra'atin wajan wadahna shacari waalxalqa watiiba waqalma dufri xarim waxaad ku xaaraantinimaysaa oo aad tilmaantaa inay ku xaaraantinimoobayso bilixraami ixraamkii xidhashadan soo sheegay ama biixraamin musamaa lubsin musamaa malbuusin wax la xidho wixii lagu magacaabayey kaasoo khiida la tolay waliraajili wa cala arajuli ninkiina waxaad ka xaaraantinimaysaa satra ra'si madaxa asturiddiisa wamra'ati wa xarim cala imra'atin haweenayna waxaad ka xaaraantinimaysaa wajhan wejiga inay qariso wadahna shacri iyo timaha subkidooda ka xaaraantinimee walxalqa xiirasho ka xaaraantinimee wa tiiba udugii ka xaaraantinimee wa qalma dufri ciddiyaha guridoodii ka xaaraantinimee wa lamsa taabasho bishahwati shahwo markaa u taabato xaaskiisii ka xaaraantinimee kullun mid la arkay intaan soo sheegin yuujibu wuxuu waajibinayaa takhyiirahu in loo doorgeliyo maa bayna shaatin tuctabu neef badhyahoo la qali aw aasucin wa aasucin iyo sacyo alaasatin wa saddexoo lisittati miskiinin lisittati masaakiina la siin aw sawmin wa sawmi alaain ama iyo saddex maalmood soomkood bayit bari niyadoo soomkaana waa inaad bariysaa waxa uu leeyahay sheekhu waxaa ku xaaraantinimoobaya ixraamkii macnaha aad ku xaaraantinayso caddaysaa inay ku xaaraantinimoobayso ixraamkaasi ama xajaada ama cumrahaada ama labadiiba wada jira ha aado ninkii waxaad ka xaraamaysaa inuu xidho wax la xidho oo la tolay oo jidhka oo dhan loo tolay sida dee qamiiskiiyo maradii dheerayd wax markaa jidhka qayb loo tolay sida markaa dee surwaalkii iyo shaarkii iyo sharabaadkii iyo nigiskii iyo garankii iyo waxyaalahi markaa jidhka qayb ka mida loo tolay ha ka xaaraantinimee waxaa kaloo markaas aad ka xaaraantinimaysaa iyada ruuxa dumara iyada hortu maryaha toban way xidhan kartaa madaxa way qarin kartaa laakiin iyadana qufaasiyinkumaan loo ogolayn galofiskaa gacmaha la gashado ayaan loo ogolayn xadiidka bukhaariiyo muslim warinayaan ibnu cumar wuxuu leeyahy nin baa nebiga u xul maa yalbasu lmuxrimu min ahiyaab qofka muxrimka maryaha muxuu xidhanayaa usluubulxakiim waxaa ilaah buu ugu jawaabayoo waxa uu xidhanaya way fara badan yihin laakiin waxaanu xidhanaynin ayaa koobano intii buu sheegay bale wuxuuhi qabiisyada xidhan maayo cumaamadahana xidhan maayo surwaalladana xidhan maayo balanista markaa maryahan koofiyadooda ay ka mid tahayna xidhan maayo khufafkiina xidhan maayo ilaa qof aan laba kabood helayn mooyaane labada khufa xidho hana ka jaro khufaynkaa labada kuraamood wixii ka hooseeya shay markaa sacfaraan ama waras udugaasi uu taabtayna ma xidhanayo waxaa kaloo xadiidka bukhaari isaguha laa tantaqibu almar'atu walaa talbisu alkhufaasiin ruuxa dumar ee muxrimada ahi niqaab ma xidhanayso khufaasiinna ma xidhanayso marka nebigu leeyahy laa tantaqibu inuu niqaabku xilligii nebiga jiray ee arrinun hadda la keenay ama markaa sacuudiga uu keenay inaanu ahayn ilaa xilligaa jiray ayayna tusinaysaa laa tantaqibu almar'atu almuxrima walaa talbis alkhufaasiin ilaahay baa yidhi wy markaa waxaana waasala markaa fidye ayaana markaa waxaa xidhashadiisa ka waajibaysaa taasi horta waa masaliya mid waxaa kaluu yidhi ninkii waxaad gaar ahaan uga xarimtaa madaxa qarintiisii inuu madaxii qariyo haweenaydina inay wejigii qarisa ka xaaraantinimee li'annu laa tantaqibu almar'a waa kaasoo niqaabkii ma xidhanayso ninku inaanu madaxii qarinayninna hadday maalinta iyo hadday habeentii haddaad huruddo toona haddaad madaxa jiqis kaga siin jirtay markaad seexan jirtay madaxaagu saas u bannaanaanaya xadiidkii saxiixayn baa waxaa ninkii muxrimka ahaayeen ka dhacay neefgiisiiee dhintay laa tukhamiruu ra'sa madaxiisa ha daboolina fa inuu yubcasu yowma alqiyaamati mulabbiya isagoo talbiyaysanaya ayaa la soo saaraya laakiin dee niqaabkii bay iska faydeen markaas sidaa way isugu soo dayn karaan dumarku marka ay ragga ajaanibta ay markaas ay agmarayaan waxaa kaloo markaa ka xaaraana buu leeyahy qofkii muxrimka ahaa oo aisa ka xaaraantimaysaa madaxii inuu subko ama gerhgiisii markaa inuu subko ka xaaraantinimee waayo xadiidkii markaa imaamu axmed uu warinayey waxa uu tilmaamayey almuxrimu ashcasu akbar qofka muxrimka waa kaa basaasan ee boodhaysan xadiidka dabaraani mucjabulkabiirkii isagu ku warinayay cabdillahi bnu camar wuxuu leeyahay ilaahay wuu wuxuu ku faanayaa malaa'igtiisa maalinta carafo wuxuu dhay induruu ilaa cibaadii eega way yimaadeen ayagoo basaasan oo boodhaysan dee haddaad soo dhaashatood markaa soo dhalaaliso taas ayay markaa anfinaysaa ay meesha ka saaraysaa waxaa kalood markaa ka xaaraantinimaysaa buu yidhi inuu timihii xiidho inuu ciddiyihii guro waayo ilahay baa hi walaa tacliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla ilaa hadyigu xilligiisa uu gaadhayo ha xirina madaxyadiinna yacnii intii kalena markaa iyagana waa looga qiyaasay uun waxaa kalooad ka xaraysaa uhi tiibkiiyo uduginu jidhkiisa iyo maryihiisa inuu ayagana u isticmaalana ayagana ka xaaraantinimee ayaguna waa ka xaaraan waxaa kaloo ka xaaraantinimaysaa oo ka xaaraana buu leeyahay allamsa bishahwa inuu markaa xaaskiisii yacnii si shaawiya hamiya oo markaa wuxuga jeeda markaa inuu u taataabto oo u dhununkada iyaduna waa ka xaaraan laakiin daawashadii kale ka xaaraan maahoo dee gacmaha la isqabsanayaayoo yacni markaa meelaha la soconayo oo dee ayada markaa waa la isdhilaashanayaa si aan loo kala lumin ee tii markaa wax looga jeeday tataabashadii markaa wax looga jeeday ayuunbaa la diidan yahay taabashadii lamsigii markaas caadiga ahaa isaga wax dhibaato ay kuma sugno wuxuu idhi haddaba intan aan soo sheegnay ee maryaha tool xidhashadooda iyo wixii ka dambeeyey waxay ku waajibinaysaa qofkii muxrimka hadduu sameeyo in loo doorgeliyo inuu neef adhiya oo sifadii udxiyada leh inuu qalo inuu lix miskiin mid weliba nisfu saac yacnii kiilo raashina iyo labaatan garaam inuu siiyo amaa inuu soomo saddex maalmood ayuu u doorleeyay owdaasina bimacna alwaawi weeyaan ilaahay baa yidhi faman kaana minkum mariidan ow bihi ada min ra'si fafidya fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk kaydinka mid ee xanuunsanaya ama dhibi madaxa ay kaga sugan tahay fidye ayaa lagu leeyahay ee markaa madaxiisii xira fidyaa lagu yeelay fidyahaasi waa soom saddex maalmood ama saqa neef markaa yacni inuu sadaqa markaa uu bixiyo masaakiintii uu siiye raashikii ama inuu nusugiiyo waxqalidii sameeyo taana xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan baa tilmaamayayoo kacab ibnu cujra oo madaxa markaa cayaan kaga dhashay miyuu ku dhibayaa buuhi nacan buuhi iska xiir buuhi kadibna unsug shaatan neef fadhiya qal ama saddex maalmood soom ama markaa lix miskiin markaa si markaa saddexdaa saac ayaad siinaysaa buuhi xarrim waxaad ku xaaraantinimaysaa bilixraami ama biixraamin ixraam iyo xarmasho bilixraami ixraamkii aan soo maray ama biixraam ay ixraamin musamaa lubsin musamaa malbuusin wax la xidho wax lagu magacaabo ku xaaraantinimaya kaasoo hiida la tolay waliraajili wa cala arajuli ninkii waxaad ka xaaraantinimaysaa satra ra'si madaxa qarintiisa inuu qariyana ka xaaraantinimaya wa imra'ati wa xarima cala imra'atin ee weenayana wajha satra alwajhi wejiga asuridiisa ayna ka xaaraantinimeya wadahna shacri dhammaan timihii inay subkaan ka xaaraantinimeya waalxalqa xirashadii ka xaaraantinimee wa tiiba tiibkii iyo udubkii ka xaaraantinimee wa qalma dufri ciddiga gurideedii ka xaaraantinimee wa lamsa taabasho bishahwati shahwe iyo habe markaa loo taabtana ka xaaraantinimee kullun dhammaan mid kastoo markaa kuwa aan soo sheegnay ka mida yuujibu wuxuu waajibinayaa takhyiirahu qofkii in loo doorgeliya arrimaa sameeyey maa bayna shaatin waxa u dhexeeya neefadhiyoo tuctabu ey tudbaxu la gowrici waasucin waasucin awdu bimacnaa waaweena waasucin iyo saacyo halaahatin oo saddexa oo lisitati miskiin lisitati masaakiina lix masaakiina la siinayo aw sawmi halaahin wa sawmi halaahin iyo saddex maalmood soomkood ayuu u door yeelan bayit markaa bari niyada soomka habeenkii bari la'annahum waa soom markaa waajib ah mar hadduu soom waajiba yahay yacnii zawaalka iyo gelika hore iskama niyayn kartide waxa laga maarmaan ah inaad markaa habeenkii niyadiisa aad bariiso oo aad markaa habeenkii aad niyeyso ayaa la markaa bayit niyadiisana markaas bari waa camda watin litraami xuqiga wallahu aclam halkaa inoogu joogo